maamul goboleedka jubbaland ayaa maanta waxa uu soo gebagabeeyey doorashada kuraastii ku astaysnayd magaalada kismaayo waxaana weli aan xal laga gaarin qabashada doorashada lix iyo tobanka kursi ee yaala magaalada gaarbaxaari ee gobolka gado warbixintan waxaa magaalada kismaayo nooga soo diray wariyaha v o e da aadan maxamed salaad doorashadan maanta lagu qabtay magaalada kismaayo ee ah deegaan doorashada koowaad ee jubbaland ee magaalada kismaayo ayaa waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey labadii kursi ee ugu dambeysay ee ka mid noqonaya kuraasta baarlamanka aqalka hoose ee soomaaliya kursiga tirsigiisa uu yahay hob oo ay ku loolameen roodo carab cabdi iyo faadumo cabdi cali ayaa waxaa ugu dambayntii kursigaasi ku guulaysatay roodo carab cabdi oo heshay cod halka faadumo cabdi calina heshay labaatan cod sida guddiga doorashooyinku ay sheegeen waxaana halaabay saddex cod sidoo kale waxaa doorashada kursigii ugu dambeeyey ee deegaan doorashada kismaayo lagu soo gebagabeeye ka mid ahaa hob waxaana ku tartamayey maxamed xasan aadan iyo sidoo kale maxamuud axmed xasan iyaduna kursigaasi uu ka tanaasulay maxamuud axmed xasan maxamed xasan aadan ayaana loo doortay kursigaasi markii cod gacantaag ahi ay boqol iyo kow cod ay ugu codeeyeen ergadii ka soo qayb gashay doorashada kursigaasi markii doorashada ay soo gabagowday kadib ayaa faadumo cabdi cali oo laga guulaystay waxay u hambaliyaysay musharaxii la tartamayey ee roodo carab cabdi guddiga doorashada reer federaal iyo reer maamul goboleed dhammaantiin waxaan idinku salaamay salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u hambalyaynayaa walaashay roodo carab hambalyo sidoo kale waxaa goobta ka mahad celisay islamar ahaantaana bogaadisay doorashada maanta ka dhacday magaalada kismaayo roodo carab cabdi oo ku guulaystay kursiga tirsigiisa uu yahay
ergada sharaftana ay dooratay ee aan ku mateli doono baarlamaanka federaalka ee soomaaliya kursiga ii idmaday waad mahadsantihiin intii ii codaysay iyo intaan ii codaynba waad ku mahadsantihiin waxaan kaloo idiin sheegayaa kursigan inuu maanta heli doono matalaad rasmi ah laakiin hal wax baan ku darsanayaa haweenka soomaaliyeed meel walbay joogaan gacantaa isqabsadaan ragga soomaaliyeed waxba idiinma ogola meel kastoo aad joogtaan gacanta isqabsada midoobaan leeyahay fariintaa waxaan u dirayaa haweenweynaha soomaaliyeed meel kastay joogaan waa mahadsantihin salaamu calaykum waraxmat gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee jubbaland siyaad maxamed mursal oo gebagabadii goobta ka hadlay ayaa faahfaahiyey qaabka maanta doorashada u dhacday iyo doorashada xigta maadaama la soo gebagabeeyey deegaan doorashada kismaayo loona gudbayo deegaan doorashada labaad ee garbaharey walow weli aan laga heshiinin goob doorashada koobaad hawshii doorashada ka socotay bulshada soomaaliyeed bulshada jubbaland dowladda jubbaland iyo dowladda federaalka xafiiska wasaaraha iyo fiid doorashooyinka qaranka madaxdeeda waxaan la socodsiinaynaa inuu guddiga anaga diyaar u yahay inuu u dhaqaaqo ebyidda kuraasta dhiman oo lix iyo toban kursi ah wixii hadda ka dambeeyo aadan maxamed salaad v o e magaalada kismaayo